maxamed cumar dalxa oo ah xildhibaan hore ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada dowladda federaalka ay dhibaatooyin ba-aan ka wadaan deegaano ka mid ah gobolka shabeellada hoose xildhibaanka wuxuu si gaar ah u xusay dad rayid ah oo laga afduubay deegaan ku dhow degmada afgooye kuwaas oo la sheegay in askarta dowladda federaalka ay si xoog ah ugu kaxeeyeen guryahooda amaba goobihii ay ka shaqaynayeen ciidamada dowladda federaalka waxay si bareer ah dadkan shacabka ah ugu afduubeen deegaano dhowr ah oo ku yaala duleedka afgooye dalxa ayaa yiri dadkaas waxaa lagu qaaday gaadiid ciidan waxaana la geeyey xabsiyo ku yaala magaalada muqdisho xildhibaanku wuxuu sheegay in dadkaas aysan ahayn kuwa falal amni darre ah ku howlanaa balse ay ahaayeen dad si caadi ah ugu guda jiray howlahooda maalinlaha ah taas oo uu ku tilmaamay xadgudub ka dhan ah dadka beeraleyda ah ugu dambeyn wuxuu ugu baaqay madaxda dowladda federaalka in si deg deg ah loo sii daayo dadka beeraleyda ah ee sida xaqdarrada ah loogu soo afduubay guryahooda waxaa kasii muhiimsan iyagana dad lagu soo qabqabtay oo tiro badan oo beerahoodii oo ayaga oo dhinacaasi u aaday inay aadaan oo badi hadda ayaga ay ku xaraysan yihiin ma aragtay kuliyadda jaalasiyaad la keenay qaarkooda dameerahooda wata qaarkood ayagoo beerahoodii dadaymo ugu tagay qaar ayagoo gaari dameeradoodii wata iyo qaar ayagoo maaragtay qalabkoodii beeraha wato oo ayaga lasoo qabtay ayaa jiro magaalada muqdisho iyo duleedkeeda waxaa si joogta ah ugu dhac tacdiyada ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo si gaar ah u saameeya dadka shacabka ah gaar ahaan dadka beeraleyda ah